habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen sabti ah bisha maarso ee sannadka ka waa waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mida guddi uu magacaabay ra-iisul wasaare rooble oo uu xil saaray xaqiijinta qoondada haweenka ee kuraasta baarlamaanka soomaaliya oo rajaxumo ka muujiyey inaan lagu guulaysanin in la xaqiijiyo qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon ee baarlamaanka soomaaliya ay ku yeelanayaan hadda intaa la doortay waxaa laba boqol iyo labaatan iyo laba xubnood oo ay haween ka yihiin afartan iyo afar xubnood meeshii hadda aan la rabay inaan ka haysano lixdan iyo toddoba xubnood inay haween ka ahaadaan doorashadiina way socotaa kuraasta harsanna aad bay u yar yihiin oo waxaa harsan maxaa layidhahdaa konton iyo saddex
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qarax ka dhacay jowhar oo dad ay ku dhinteen walaalow maanta waxaa dhacay qarax oo ka dhacay magaalada jowhar agagaarka xanshuuley iyo beledka intuu dhexayso magaalada jowhar waxaa ku dhintay qaraxa maanta mooto laba lugaaley ah ee ku qaraxday qaraxaani waxaa ku dhintay laba qof waa markii labaad bishii horena waxaa ku dhimatay afar ganacsado ah
waxaa kalood maqli doontaan jabuuti oo ku dhawaaqday natiijadii ka soo baxday doorashada degmooyinka iyo gobollada dalkaasi ee dadweynaha jabuuti ay shalay u dareereen barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo wasaaradda arrimaha dibadda ee ukrein ayaa maanta sheegtay in ciidamada ruushka ay duqeymo ku asqeeyeen masjidka suldaan suleymaan iyo xaaskiisa ruxalana xariim suldaan ee magaalada maribool halkaas oo dad ka badan siddeetan ruux ay gabaad ka dhigteen safaaradda turkiya iyo ukrein ayaa sheegtay in dad ka badan lix iyo siddeetan ruux oo turki ah oo ay ku jiraan afar iyo soddon carruura ay ka mid ahaayeen dadkii masaajidka ku cararay si ay uga badbaadaan duqeymaha lama sheegin wax khasaare ah oo soo gaaray dadkii masaajidka ku jiray duqeymaha ayaa imaanaya iyadoo dagaal qaraar uu sabtida maanta ah ka socdo waqooyi galbeed ee magaalada kiyef ee caasimadda ukrein iyo dhowr magaalo oo kale oo dalkaasi ah xilli ciidamada ruushka ay caasimadda u jiraan shan iyo labaatan kilomitir qaraxyo ayaa weli laga maqlayaa magaalooyin badan iyadoo wasaaradda difaaca ee ruushka ay sheegtay inay burburiyeen saldhigga ciidamada cirka ee ukrein ee ku yaala agagaarka magaalada vasaliif waddooyin dhowr ah oo bini-aadinimo ayaa la qorsheeyey in maanta la furo si marin ammaan ah loogu helo dadka ka baxsanaya dagaalka ka socda kiyef sami iyo gobollo kale maraykanka ayaa xalay cunuqabateyn cusub ku soo rogay ruushka taasoo lagu bartilmaameedsaday kooxo kale oo ganacsato oo maalqabeen ah iyo dad caan ah oo ay ku jiraan qoyska afhayeenka aqalka kremlinka dimitri baskof iyadoo la mamnuucay dhammaan badeecadaha laga soo waarido ruushka maraykanka iyo midooda yurub iyo dalalka hodanka ah ee g sban ayaa sheegay inay joojinayaan xiriirada ganacsi ee kala dhexeeya ruushka taasoo looga jawaabayo duulaanka uu ukrein ku qaaday duulaanka ruushka ee ukrein uu ku qaaday ruushka ayaa luminaya dalal badan oo muhiim u ah ganacsigiisa iyadoo midooda yurub ay ku dhawaaqeen cunaqabateyn kale oo dheeri ah dowladda jerman ayaa sheegtay sabtida maanta ah inay qaabilayso laba kun iyo shan boqol oo ka mid a qaxootiga ukreiniyiinta ee ka cararaya ama u cararay dalka moldova si ay uga baxsadaan dagaalka sida ay sabtida maanta ah sheegtay wasiiradda arrimaha dibadda ee dalkaasi annalena birborg tirada dadka ka qaxay duulaanka ruushka ee ukrein ayaa gaartay laba dhibic shan milyan oo ruux tan iyo afar labaatankii bishii lasoo dhaafay kuwaas oo duruufo hoyla-aan ku wajahaya magaalooyin ku yaala bariga yurub sida ay sheegtay qaramada midoobe birborg oo ku sugan moldova ayaa sidoo kale sheegtay inay ka go-an tahay in la caawiyo dalalka dariska la ah ukrein si ay ugu gargaaraan qaxootiga dalkaasi dowladda britain ayaa dhinaca kale sheegtay ama ugu baaqday dadkeeda inay soo dhoweeyaan qaxootiga ukrein qaramada midoobey ayaa jimcadii sheegtay in toddobiyo afartan caruur ah lagu dilay laguna dhaawacay dagaalada ka socda dalka yemen labadii bil ee lasoo dhaafay iyadoo ay kordheen xadgudubyada ka dhanka ah bini-aadanimada hay-adda caruurta qaramada midoobey u qaabilsan ee yunisef ayaa sheegtay in caruurta ay yihiin kuwa dhibaatada ugu badan ay soo gaartay waxaana intaasi ay ku dartay in caruur ka badan toban kun lagu dilay laguna naafeeyey colaada yeman ragaadisay tan iyo laba kun iyo shan iyo tobankii philip domole oo ah wakiil ka tirsan yunisef ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in meelo kala duwan oo yeman ah ay caruurta ku waxyeelowday tan iyo colaada yeman intii ay bilaabatay ayaa qaramada midoobe ay diiwaan gelisay in ka badan toban kun oo caruur ah oo la dilay laguna dhaawacay dalkaasi dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington wararka ka imaanaya magaalada jowhar ayaa sheegaya in maanta qarax ka dhacay duleedka magaalada ay ku dhinteen laba qof faahfaahinta warkan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka qaraxan oo ah mino kuwa dhulka lagu aaso waxaa ku dhintay laba qof oo saarnaa mooto ama dhugdhugley labada qof ee qaraxa ku dhintay ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen beeraley ka tega magaalada jowhar kuna sii jeeday deegaanka biyocaddo oo qiyaastii waqooyi bari konton kilomitir uga beegan magaalada jowhar qaraxa waxa uu ka dhacay deegaanka libiga oo ku yaala inta u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada jowhar waana isla goobta bil ka hor qarax sidan oo kale ah lagu dilay afar qof oo saddex ka mid ah ay ahaayeen ganacsatada xoolaha sida uu v o a u sheegayo qof ka mid ah dadka deegaanka oo sababo amni aan magaciisa u qarinay bismillaahi raxmaan raxiim walaaloo maanta waxaa dhacay qarax oo ka dhacay magaalada jowhar agagaarka xanshuuley iyo beledka inta u dhexeyso magaalada jowhar qaraxaani oo markii labaad ka dhacayay gudaha magaalada jowhar waxaa ku dhintay qaraxa maanta mooto laba lugaale ku qaraxday qaraxaani waxaa ku dhintay laba qof waa markii labaad bishii horena waxaa ku dhimatay afar ganacsado ah oo ganacsato ah waa markii labaad oo qaraxaani ka dhacayay dadkaani oo ka adeegtay magaalada jowhar maadaama maanta ay tahay sabti oo laiskugu imaanayo magaalada jowhar waxayna usii socdeen dhanka bari biyocadde ee usii socdeen oo ilaa qiyaastii konton kilomitir u jirta magaalada jowhar marka walaaloo dhibka intaasoo gaaraya
maalinta sabtida ah magaalada jowhar waxay leedahay dhaqdhaqaaq ganacsi oo ka ballaaran maalmaha kale waxaana badeecado kala duwan ay ka yimaadaan gobollada shabeellaha dhexe hiiraan iyo banaadir waana maalinta keliya ee dadka reer jowhar ay ku tashadaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
doorashada degmooyinka iyo gobollada dalka jabuuti waxaa ka qayb galay saddexda dhinac ee kala isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p amba u m p iyo labada urur ee kala wasiirka arrimaha dibadda jabuuti siciid nuux xasan ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada ka soo baxday doorashada degmooyinka iyo gobollada dalka jabuuti ee dadweynaha ay codbixintooda u dareereen maalinkii shalay warbixintan waxaa jabuuti ka soo diray wariyaha v o eda ramadaan muuse doorashada degmooyinka iyo gobollada dalka jabuuti waxaa ka qayb galay saddexda dhinac ee kala isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p amba u m p iyo labada urur ee kala wadani iyo ururka horumarka iyo cadaaladda wasiirka arrimaha gudaha jabuuti siciid nuux xasan ayaa marka hore uga mahad celiyey dadweynaha jabuuti iyo dhinacyada isku hayay doorashada sida wanaagsan ee ilbaxnimada ee loo ilaaliyey nabadgelyada iyo xasiloonnida intii uu socday ololihii doorashadu iyo jawiga xasiloon ee codbixintu ay u dhacday me soit permis au début, au début de mes propos d'adresser aux électeurs et aux électrices qui se sont acquittés de leurs droits civiques mes plus vives
waxaan marka hore u hambalyeynayaa dadweynaha jabuuti oo si wanaagsan u gutay waajibaadkooda codbixinta sidoo kale waxaan soo dhoweynayaa sida wanaagsan ee dadweynaha iyo dhinacyada ka qaybgelaya doorashada ay iskaga xidhsaareen nabadgelyada iyo xasiloonnida dalka intii uu socday ololaha doorashadu waxaan ku dhawaaqayaa natiijooyinka kumeelgaadhkaa ee ka soo baxay codbixintii maalintii shalay iyadoo ansixinta rasmiga uu ku dhawaaqi doono golaha dastuurka jabuuti maalmaha soo socda doorashada golaha deegaanka iyo gobolladu waxay ka qabsoontay guud ahaan lixda gobol ee uu ka kooban yahay dalka jabuuti isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p amba u m p ayaa ku guulaystay guud ahaan gobollada dalka iyo xagga caasimadda jabuuti iyadoo ururka madaxa bannaan ee horumarka iyo cadaaladdu uu kursi ka helay gobolka calisabeex ururka kale madaxa bannaan ee waddani ayaa isagu aan ku guulaysan wax kursiya sidaas ayay u dhacday natiijada ka soo baxday codbixintii doorashada degmooyinka iyo gobollada dalka jabuuti rabadaan muuse v o e jibuuti
guddi uu magacaabay ra-iisul wasaare rooble uu xil saaray xaqiijinta qoondada haweenka ee golaha baarlamaanka soomaaliya ay ku yeelanayaan ayaa rajaxumo ka muujiyey inaan lagu guulaysan in la xaqiijiyo qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ah afhayeenka guddiga xaqiijinta qoondada haweenka shariifo cadow axmed ayaa sheegtay in reero lahaa in ka badan saddex kursi ay iska diideen in haweenka ay kusoo daraan waryaha v o eda cabdulqaadir okey ayaa warbixintan noo soo diray guddi si gaara loogu xil saaro xaqiijinta qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon ayaa hadda muujinaya walaac ay ka qabaan inaan lagu guulaysan doonin xaqiijinta hadafka ay dhahda u horteen guddigan khariifa cadow axmed waa hafayeenka guddiga baadigoobka xaqiijinta qoondada haweenka waxaana weydiiyey waxaa u suura galay ilaa iyo hadda rajada in la gaaro boqolkiiba soddon kootada haweenka waxaa rabaa inaan meeshaan ka bayaaniyo in anaga guddi ahaan iyo haween ahaanba dadaalkeeni uu socdo maadaama doorashadiina lagu guda jiro laakiin hadda inta la doortay waxawaay laba boqol iyo labaatan iyo laba xubnood oo ay haween ka yihiin afartan iyo afar xubnood meeshii hadda la rabay inaan ka haysano lixdan iyo toddobo xubnood inay haween ka ahaadaan doorashadiina way socotaa kuraasta harsanna aad bay u yaryihiin oo waxaa harsan maxaa layihahdaa konton iyo saddex kuraas kursiba harsan oo aan ku sugayna in ay haween ka noqdaan soddon iyo sideed xubnood marka guddi ahaan iyo haween ahaan dadaalkeeni ma yaro waa imise tirada guud ahaan ay hadda gacanta ku hayaan markay timaado guud ahaan tirada la doortay tirada haweenka soo baxday waa labada boqol iyo labaatan iyo labada xubnood ayaan waxaan ka haysanaa afartan iyo afar xubnood midaas oo bersentage ahaan iyo boqoleydaba ay tahay boqolkiiba labaatan ayaan ilaa iyo hadda haysanaa guddigan ayaa u sheegay v o a in maamuladay u kala duwanaayeen markay timaado xaqiijinta qoondada haweenka iyagoo meelaha qaar ku ammaano doorashadii ka dhacday in lagu soo dhowaado xaqiijinta qoondada gaar ahaanna doorashadii ka dhacda muqdisho ha waynoo kala roonaayeen sababtoo ah tirada hadda la rabay inaan haysano haween ahaan waxay ahayd lixdan iyo toddobo xubnood inaan ka haysano labada boqol iyo labaatan iyo labada xubnood oo hadda la doortay ilaa haddana afartan iyo afar baan haysanaa waa ku sheegay afartan iyo afartaas waxaa maxaa layidhaahdaa habraacyadii lagu heshiiyey maamul goboleedyadii madaxweynada maamul goboleedyada iyo prime ministerkaba ay wada saxiixeen keliya waxaa kasoo baxay maamulka somalilan oo kuraastooda taalo muqdisho iyaga oo kuraas ahaan maamulayeen afartan iyo lix kursi oo aan ka rabnay haween inay ka ahaadaan toban iyo afar weliba ay weli ku dhiman tahay iyaga hal haweena ay ku dhiman tahay anaga kuraasta haweenka sideetan iyo labada xubnood oo baarlamaanka inay soo galaan la rabo meeshay ku maqan yihiin waa lagu wada xisaabtami doonaa sababtoo anaga guddi ahaan waxaan u xil saaranahay habraaci qodobada ku qoran oo lagu heshiiyey oo saxiixan in la ilaaliyo la xaqiijiyo qoondada ah anaga guddi ahaan adalfakansigeena iyo dadaalkeeni ma yaro
haddaba maxay ahaan saabihii loo gaari waayo xaqiijinta qoondada haweenka boqolkiiba soddon xaggaysa ka timid caqabadaha keena guuldarrada waxaan su-aashaasi mar kale weydiiyey shariife cadow axmed afayeenka guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee ra-iisul wasaare roob loo magacaabay cabdiqaadiro horta waxaa lagu gaari waayey tedi bresentiga oo ilaahi hadda loo gaarina waxay tahay heshiiso baa jira oo la wada saxiixay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo prime ministerkaba golaha wadatashiga qaran heshiiskii ay wada saxiixeen ayay soomaali ku qanacday ay ummadda islaamka ku qanceen dadka ay ku qanceen dadkii doorashada danaynayay dadkii ka shaqaynayay gudiyadii ka shaqaynayay implementarska kuwii ahaa waxaa lagu wada qancay oo ay doorashadu ku bilaabatay habraacyadii la wada saxiixay marka meeshan waxaa ka maqan oo ah gabdhaha waxaa ahayd oo meesha ku qoran in saddexdii qabiilkii saddex kursi iyo ka badan leh waa in haween mid iyo laba ay soo geliyaan intaas waxaa hoos taalla maadaama wixii qabiil lagu qaybsanayo qabiilo labalaba leh qabiilo halhal leh ayaa jirto in qabiilada labalabada lah iyo halhal kala gabdhaha loo fursad loo siiyo ay ku tartamaan ayuu heshiiska ahaa iska daa gabdhihii in qabiiladii halhalka lahay ay jaanis siiyaane qabiiladii kale oo muqadas aheyd heshiiskana ku fashilmaayo ku baaba-ayo doorasho saxna aan lagu gaari karinoo waxay tahay qabiiladii saddexda kursi lahaa ama ka badan lahaa ayaa diiday gabdhihii inay jaanis siiyaan marka lama gaari karo kootadii lama gaari karo sidaas darteed guddigan ayaa qaba inaan looga hari doonin meelahay ku maqan tahay qoondada haweenka sida ay sharaxaysa shariifa cadow waa in laysugu soo noqdaa lagu xisaabtamaa oo meesha ay ku maqan yihiinna la wada ogaadaa ummad ahaan soomaali ahaan guddi ahaanba anaga guddi ahaan iyo haween ahaan dadaalkeena ma yaro waana sii wadnaa doorashadiina way socotaa tedi bresentigan in la gaaro ayaan rajaynaynaa habraayadii doorashada lagu heshiiyey ayaa lagu xusay in la dhowro xaqiijinta qoondada haweenka waxayse hadda u muuqataa mid aan laga midho dhalin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mahadsanid cabdulqaadir okey oo warbixintaasi nooga soo diray muqdisho markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa inoo haya
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdilqaadir sheekh maxamed oo ah qoraaga buug cusub oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada tan london oo loogu magacdaray lafagurka mahmaahyada iyo murtida soomaalida kusoo dhowo marka hore barnaamijka cabdiqaadir
waad mahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay waana ku dhowahay
waayahay haddii marka ugu horeysaba bal aad sharaxdo buuggan iyo waxa kugu dhaliyey inaad qorto adeerow buuggan waxaa igu dhaliyey markaan arkay dhaqankii soomaalida oo gadoomay oo tasoobay oo laga tegay oo facebook iyo walaalihii ay ay ciidda ku rogeen ayaa ficil ay qabatay marka waxaan jeclaystay inaan dhaqankii soomaalida aan dib u baadi goobo oo aan da'yartana si ay u bartaan dadkii waaweynaana uu xusuus ugu noqdo aan u soo saaro qoraal ku fadhiya mahmaahyadii soomaalida oo mahmahyada soomaaliduna ay yihiin kuwa af soomaaligaba sidiisaba saldhigga iyo hoggaanka u ah inaan u diyaariyo buug waxaa ku saabsan oo da'yartuna barato da'weyntuna ay dib u xusuusato arrintaas ay u dhalisay waayahay waa u soo noqon doonaa arrintaad ka dhawaajisay ee baraha bulshada iyo sida af soomaaliga mararka qaarkood awooddiisii ama tayadiisii aan aan aan loogu isticmaalin laakiin haddii bal aad eegto mahmahyada iyo murtida soomaalida dad badan waxaa laga yaabaa inay wada fahmi karaan laakiin inaad haddana qorto oo aad sharaxdo mahmaah walba iyo murti walba waxa ay ku timid maxay kugu qaadatay wakti badan bay igu qaadatay maxaa yeelay hawl sahlan ma aha mahmahyo aad u tiro badan oon filayo hadda anuu maana kow laba odhanine inay ilaa kunka dardarayaan aan filayo ayaan soo diyaariyey waxaan anigu dusha ka iqiinay waxaan meelaha ka soo dhegadhegeeyey iyo wixii aan xataa dad kale la kaashadayba nin la yidhaahda xadiis cabdinuur oo aan adeer u ahay ayaa isaguna mahmaahyada ila soo ururiyo oo meela ka soo guray marka waxaa markii aan isu keenay oo shaqo sahlan aan ahayn wakhti bay igu qaadatay aan yarayn ugu dambayntiina waan ku guulaystay inaan soo saaro buug magaciisa la yidhaha waasa aaba u magac dhowda ee lafagurka murtida iyo mahmaahyada soomaalida oo kelmadda lafagurka macnaheedu uu yahay yacni dhexgalka iyo faaqidaadda maxaa yeelay mahmaahyaha soomaalida badankoodu haddayna kulligoodba wada ahayn waa sarbeeb oo dadkuma wada fahmayaan oo mahmaah waliba waxay u baahan tahay in la lafaguro oo hoos liis loo sii galo oo lasii sharxo marka waktiga igu qaadatay wakti yar buunan ahayn
waayahay intaan buugga akhrinayay waxaan ku arkay inay murti tahay ayaan filayaa nin aan maahmaahin codkar ma ahan marka haddii aad eegto murtidaas oo kale marka lafagur aad ku samaysay maxay ku timid waxaa weeye sideedaba mahmaahdu hadalka aad jeedinaysa ayay waxay u tahay tiirar uu isku taago mathalan markii meel laga doodayo oy ragfooda isdaraan oy xaajoonayaan xaajadaasi noocay dooniba ha ahaatee ama tug isu gardhigashaa ha noqoto ama xidid ha noqoto waxay dooni ha noqotee labada nin ay iska soo horjeedeen midbar heer u hadlayo hadduu ninka hore hadlay uu hadal dheer akhriyo uu si kasta u wanaajiyo uu si kasta u ficileeyo mar hadduuna mahmaah ku darin ka dambe ee mahmaahyada laba saddex mahmaahood iska daba tuurunba unbaa wixiisii dhulka ku masaxa hadalka ku toosisaa mahmaahna sideedaba macnaheedu waxaa weeye barnaamij aad u ballaadhan oo fara badan oo muddo dheer laga sheekayn lahaa ayay mar keliya soo koobtaa waa kelmad keliya hoo yar oo gaaban oo sheeko balaan oo ballaadhan soo koobaysa weeye marka ninka odhanaya maxaa dhaahdaaye mahmaahdu kaan mahmaahda odhanaynin buu ka aftahansan yahay sidaas daraaddeed nimaan mahmaahini aftahan ma aha meeshaasay ku baxday waa gartay marka mahmaahdu marka micnaheeda waa in qofka uu yahay aftahan iyo inuu yahay codkar ha inuu codkar yahu aftahan yahay wayo oo uu laba saddex mahmaahood iska wada daba tuuri karo oo haddii kale dee hadalkiisii hadal iska taxan oo ruux waliba akhrii kara umuu noqon laakiin mahmaahdu waa midig iyo bidix baad shalleecday marba gees baad u eegtay waxaagii baad isku soo duba riday hadalkaagiibay isugu kaa toostoosinaysaa
waa gartay mahmaahyaha qaarkood boogga aad ku soo bandhigtay adiga shakhsi ahaantaada maxaad ka xasuusataa oo aad isleedahay waad ugu jeceshahay hal iyo laba mahmaah mahmaahyada buuggan aan kusoo bandhigay waxaa kamid a horta sidoodaba mahmaahyadu mahmaahyada soomaalidu diinta unbay yay la shaqeeyaan diinta islaamka ee ummadda soomaalidu haysato maxaa yeelay mahmaahda soomaalidu ama waxxun unbay kaaga digaysaa ama wax wanaagsan unbay ku faraysaa masalan mahmaahbaa waxay odhanaysaa aan wada hadallo waa aan heshiino kelmaddaasoo macnaheedu uu yahay sideedaba hadday dad wax isku qabtaan ama laba shakhsi ha noqdeen ama laba guruub ha noqdeen ama xataa laba qabiil ha noqdeene haddii aan la wada hadlin oon waxa labadaa meelood ka dhexeeya aan hadal lagu gorfayno rag jilb culusi ayna u jilbalaabanin haddee wixii ku xigee dambe waa gacanka hadaluun marka mahmaahdani waxay leedahay aan wada hadallo waa aan heshiino mar haddii la wada hadlo dadkaa wada hadlaya dockayeer kastaa ha ku jiro seeflabood kastaa ha ku jiro si xun u hadlab kastaa ha ku jiro mar haddii hadal loo fadhiisto oo kuwaas aan hadda magacyadooda sheeg sheegay muddada unbay dheereeyaane markii meesha rag odayaalo ah waxgaralkii joogaan sheekada ma soo xidi karaan laakiin timekay kugu dheereen oo sheeko wanaagsan oo si fiican u socotay markuu mid dockayeeri uu hadalkii dhinac u qalloociyo marka waxaa weeyaane sheekadii baa dib loogu noqon oo dib loo sixo wakhtiga yar dheeraan laakiin kama dambaysa dad wada hadlay way uun heshiin arrintaasina waxay dani ugu jirta waa arrin bulshada soomaalida iyo bulsho kastaba dani ugu jirta oo wada hadalku dhibkii jiray buu yuu tirtiraa u masaxaa marka waa mahmaah aad iyo aad u qiimo badan oo qaali aho bulshada dani ugu jirta weeye mahmaah kale waxay odhanaysaa adoo nabad haysta balaayo looma yeedho macnaha waxaa weeyaan mar haddaad nabad ku daaqsanayso ood ku caanamaalayso oo aad reer nabada dhaqanayso haddee waxaad balaayo ugu yeedhataaba waa waa waa aqalxumoon weeye way jiraan dad baasoo seeflabooda oo oo ama dara gaara ku wata noocan maxaa dhahdaaye wax qasida iyo balaayo raadinta ah ama qabyaaladii u geysay way jirta way jiraane laakiin sideedaba mar haddaad nabad ku joogta meel inaad maxaa dhahdaaye aad dhib raadsataay haddee dan kuumaha adiga iyo bulshada aad la nooshahay ee aad ku dhex jirta toona mahmaa kale waxay odhanaysaa af daboolan reexa markaa ku mahmaaha mahmaahayadan buuggan ku qorani gobollada soomaalida oo dhan hataa afka reexaweynta way ku qoran yihiin iyo afka reebariga iyo af kasta mahmaahdan oo afreexamani waxay odhanaysaa af daboolani dahab waaye bay odhanaysaa af daboolani dahab waaye dadka reexamarka sidoodaba dad hadal badan ma aha oo dad gardarro badan ma aha oo dad dadka maaga oo dhacdhacle ma aha marka af daboolani dahab waaye waa hadal qiimo badan weeye inaad iska aamusnaato rasuulkuna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaame man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut allah kariimka subxaanahu wa tacaala iyo yowmal aakhiraha ruuxa rumaysani ama wax khayr ruuxuna ha ku hadlo ama ha iska aamusnaado marka haddii aad aamusan tahay sidaadaba dadka aad markaa la fadhido ayaad xigmadooda dhuuxaysaa oo ruux waliba wuxuu yahay baad fahmaysaa iyo wuxuu aaminsan yahay laakiin ruuxu aamusanin inna ma fahma wuxuu yahay marka sidaas daraaddeed buu afka daboolan ee aamusani uu dahab yahay u mahmaasina halkaas iyaduna ayay ku aroortaa iyaduna waxay odhanaysaa waxay odhanaysaa banaankiisa mare maradiisa xanan ma qabsado waa bal hadda fiiri mahmaahda qiimaheeda macnaheeda waxaa weeyaan haddaad adigu dadka nabadgeliso adna waad nabadgelaysaa weeye waayahay waayahay waa maasantahay cabdi qaadir xanan ma qabsado ma qabsatana waa la yidhaahdaa marka mahmaahyada way tiro badan yihiin waaya u soo noqono arinta aad ka dhawaajisay buugan akhriyunbaana ubaa fahmi doonaa waa maasan tahay arrintaad ka dhawaajisay ee ah in mararka qaarkood aad ku niyad jebtid baraha bulshada iyo afkii soomaaliga heerka uu gaaray oo mararka qaarkood meeshii loo baahnaa aan joogin iyo markaad eegto guud ahaan dee qurbaha iyo dhalinyaro fara badan oo ay suuragal tahay in af soomaaliga uu ku adag yahay inay mahmaha fahmaan ba iskaba daaye maxaad isleedahay buuggan uu kusoo kordhin karaa
waxaan isleeyahay horta sidiisaba dadka soomaalida ah mushkiladda haysataa waxaa weeya dad wax akriya ma aha waxbay dhegaysataa soomaalidu waxbay dhegaysataa ruuxa ugu caqliyar iyo ruuxa ugu yar iyo iyo ruuxa kaba weynaadee waxaa ka gaboobay ruux kasta oo soomaaliya haddaad sheekaysataan intaasoo wax buu hebel muxuu lahaa ree hebel maxay hayaan sheekay dhegaysaa soomaalidu warbay dhegaysataa mooye wax ma akhriyaan badankoodu laakiin waxaan isleeyahay buuggani wuxuu kusoo kordhin karaa dadkan dambe ee daayarta ehe gadaal dhaladka ilaan wax waliba gadaal dhalad buu leeyahay ee facebookyadii iyo youtubyadii ay isku da'da yihiin ee isku waaga dhasheen dadkaas wax weyn buu u tari oo dee afkiiba si fiican uma yaqaaniin oy afkiibay ka baran oo dhaqankii hore ee soomaalida baran oo mahmaahayadan lama huraanka ay baranayaan dadkii hore ee waaweynaa ee ee anigoo kala ahaana ilin adigu hadda waanku aqaana daayarta gadaal dhaladka aad ku jirtaaye waxaa weeyaan dadka waaweyna anigoo kalaana xusuusin bay u noqon oo dhaqankoodii uu iloobay uu afaf kale ku dhex khaldo hadda ayay xusuusin u noqon oo intuu haa ha yidhaahdo yo ilan afkeennay sidanuu ahaabuu odhan midda kale buuggani wuxuu ku qoran yahay afka soomaaliga ee runta ee asalka ee soomaalida asalka u leedahay ee weliba ka reer baadiyaha ah sababta oo ah afka reer magaalka afaf ajnabiga barxay oo dhex galay ingiliish iyo carabi iyo talyaani waxyaabo kalaa dhex galay laakiin afka reer baadiyuhu siduu kusoo dhashay weeye marka waxaan wuxuu kusoo kordhinayaa dadka ada'yartii haddii ay akhriyaan wax badan bay ka faaids ka faa'idaysanoo ilan waxaa la yidhi carabtu waxay tidhahdaa kullu shayin yarjicu ilaa aslihi wax waliba asalkiisii buu noqdaa innaguna dee soomaali baan nahay oo waddankaa dooni joog meeshaa dooni ku dhalo afkaa dooni kala aqoon soomaali un baa tahay soomaali waa soomaali un af soomaaliga ayaana soomaali lagu yahay wax kale soomaali laguma aha laakiin waxaa lagu kala duwan yahe magacyada loo kala sheegtaa waa afka weeye af soomaaliga inu soomaaliwaayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaga mooyidiisaba wuxuu yahay taas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey cabdiqaadir sheekh maxamed oo soo bandhigay dhowaan boog uu qoray oo loogu magacdaray lafagurka mahmaahyada iyo murtida soomaalida inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebba hawooda laheedmo waa ridwaan xaaji cabduulle odile nabadgeliyo
intaasaan ku dhaafnaa barnaamijka martida mikrofoonka ridwaan aad ayuu mahadsan yahay markana waxaad ku soo dhowaataan cawayska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulantii wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sagaal kamidii waxay ahaayeen masas saddex iyo afartanka kalena waxay isugu jireen mulacyo iyo bahalkii ay soomaalidu qolka odhan jirtay ee kala duwanaa waana in in ka badan konton xamaarata ah oo masasna ay ku jiraan isagoo tahriibinaya lasoo qabtay iyadoo haddaba dhegaystayaal haba tahriibiyee arrinka la yaab kale ay noqotay kadib markii la ogaaday halka uu ku sitay amaba uu ku soo qariyey sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa
socodka laafya markad luga qaadiyo waxyaaga waxyaaga kala qoran
xubintii halabuurka iyo heesaaga ay iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana ay nagula caweyn doonto barnaamijka fanaanada xamdi bilan
heeskaas loof loof waa hees aniga lela jeclaaday laakiin in wax qisa iyo ku saabsan tahay hadda waxba kama sheegi kara laakiin hees aniga lela jeclaaday waaye sidaasaana u qaaday barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale wax badan ayaynu maqalnaa dad mukhallasiina oo lagu soo qabto iyagoo tahriibinaya amaba sifo aan sharci ahayna dad ku soo gelinaya waddan taasi oo aynu xilliyo kala duwana ka aragno qalabka warbaahinta ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalkaasi oo soo bandhigaya dadkaasi la qabtay ee uu soo dusayay waxaana badanaa dadkaasi ay soo raacaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan halka qaarkoodna ay lugahooda amaba ay cagtooda soo maalaan haddaba dhegaystayaal caawana waxaan idii hayaa oo aynu barnaamijkeenna caweyska ku soo qaadan doonaa sheekayaduna la xidhiidha nin tobannaan xamaarata ah oo ay masasna ay ka mid yihiin ee soo tahriibinayay kuwaasoo lagu qabtay iyadoo ninkaasi uu soo tallaabinayo haddaba dhegaystayaal qabashadu ha dambaysee arrinka cajiibka ayaa noqday kadib markii la arkay halka ninkaasi uu xamaaratadaasi ku soo qariyay oo iyaduna noqotay lama filaan sheekadan oo warbaahinta dunidu maalmihii lasoo dhaafay ee wax ka qoraysay ayaa waxa aan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inala wadaagaya aad iyo adayad umahadsan tahay cabdi xakiim waagaag bal cabdixaafid ugu horeynba maxay sheekada ku saabsan tahay cabdi xakiim de horta adduunyadan wax walba waa la arkayaa bini aadmiguna dee intay nool yihiin dabcan waxyaabo badan ayay samaynayaan oo dadku ula yaabo kula kuna qoslo sheekadani waxay ku saabsan tahay nin soo geliyey dalka maraykanka isagoo dhinaca mexico ka yimi laba iyo konton xayawaankan loo yaqaano xamaaratada oo uu doonaya inuu gudaha u geliyo dalka maraykanka marka laba iyo konton xamaarataa markaynu leenahay waa waxaan inta badan laabta ku socda maxaa ka mida ma la sheegay noocyada yihiin waxaa ka mida ninkaas waxaa lagu qabtay inuu shitay laba iyo kontonka xayawaan ee cabdixakiin oo ee xamaaratada ah sagaal ka midii waxay ahaayeen masas saddex iyo afartanka kalena waxay isugu jireen mulacyo iyo bahalkii ay soomaalidu qolka odhan jirtay ee kala duwanaa marka waa xamaaratadan qaarkoodna afarta addin ay leeyihiin laakiin haddana ku socdaa inta badan beerka iyo sidoo kale masaskaasi cajiib cajiib dee maska wayba naqaanaa maska waa kii laga ordayay inta badan laga baqayay sidee ugu suurta gashay inuu soo qaado tirada inta leeg oo maxaan ku dhaha xamaarataa
cabdixakiinow ninkani markii uu soo gaadhay soohdinta dabcan saraakiishii laanta socdaalka ay waraysi yar la yeesheen kolley qofka dee ay ka shakiyaan jirkiisa iyo magaranaysaa wejigiisii ay ka dareemaan werwer ayay yaro leeciyaan oo ay warbixin dheeraada ay la yeeshaan ninkii markii ay warbixinta dheeraadka la yeesheen baadhitaan bay ku sameeyeen kadibna waxaa mucjiso ku noqotay saraakiishii laanta socdaalka ee goobtaasi ku sugnayd in labiiyo kontonkaas xayawaan ay uu kusoo qariyay ninkaasi jaakeed uu sitay suwaalkii uu sitay oo kale jeebabkiisii iyo xitaa halkaa tinaha dushiisa halka suunka laga xidho meel u dhow uu kusoo wada qariyey dhammaantoodna cabdixakiinow way noolaayeen de sidaad sheegtana dee maska oo kale dee soomaalida iyo iyo maska dee aragtidaaba ka dhaxayso o de meesha mas lagu arko de waaba la dilaa aad iyo aad marka halkii laga ordayey maska iyo xayawaanadan ay dadku ka ordayeen isagu waaba ninkaa jeebadaha ku sitee suun suunka ka dhigtayba meel daran buu geliyey si fiican ninkaasi jirkiisa ayuu kusoo qariyey laakiin dee dadku waxay is weydiinayaan miyaanu ka baqanaynin in bal dee xayawaanada kale muluca iyo ha joogaan iyo kuwaasi masaskan inay qaninaan gaarigiisuu la socday gaarigu waa dee dabcan waa gaari soconaya oo sanqaraya dee mas jeebabka lagu soo ritay dee dhaqdhaqaaqaas iyo waxaas inuu dee weeraro miyaanu ka baqanaynin caadiyana cabdixakiino maska gebigiisaba marka uu cidhiiri galo ayuu dadka uu dadka qaninaa oo waxyeelaya aad iyo aad wagaag cabdixaafid ninkani xaguu ka keenay xayawaanka inta leeg ama masaskan iyo xamaaratooyinka kala duwan
ninkan waxaa lagu qabtay xuduudda udhaxaysa maraykanka iyo mexico markaa dhinaca mexico ayuu ka yimi magaalada san diego ee gobolka california ayaa cabdixakiino lagu qabtay wagaag ma la sheegay ninkani wuxuu yahay ma nin waxaan ka ganacsadaa ma nin reer mexica muxuu yahay ma la sheegay ma laga hadlay taa ninkan waxaa la sheegay inuu yahay da'diisu inay tahay soddon jir waxaana u dhashay dalka maraykanka dabcan waxaana jira dee xayawaanada noocaasa in meelo badan oo adduunka ku yaala cabdixakiinow si tuuga ah loo geliyo hadday noqoto shiinaha oo kale waxaa loo isticmaalaa dawooyin baa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa xataa haragooda ayaa waxyaabahan laysku qurxiyo loo isticmaalaa waxyaaba dadku isku qurxiyaan ayaa loo isticmaalaa markaas saaxiibkaasi waxa uu doonayay inuu dee waxoogaa ka sameeyo dhowr iyo kontonka xayawaan xamaaratada ahaa dee adigii ka warhayay xataa deegaanada soomaalida xayawaano noocaas oo kale ah oo caashabadhidu ku jirto waase dee laysku dayana dadku inay kasoo tahriibiyaan markaas waa waa arrin caalamka meelo badan laga yaqaano weliba waxa xasuus mudan cabdixakiinow in maskan inkasta oo ay dadka soomaalida iyo dad badan ay ka baqaan dalal kale oo caalamka ku yaalla xataa in lacaab laga dhigto oo sida hindiya oo kale maska khatarta ah ee loo yaqaano kobraha ay dadku ay kuba sitaan bedfellado oo ay suuqa geeyaan oo ay dadka ku indasarcaadiyaan dee meelaha qaarna dalalka qaarna cabdixakiinow waxaabuu ka mid yahay dee hilibka la iibsado ee ugu qaalisan inagoo aan dee magacyadaaba dalalkaaba sheegayn laakiin waddamo ku yaalla eegaya dee isagoo nool ayaaba dadku iibsadaayo deetana iyagoo arkaya ayaaba loo kariya marka ninka dhana iska lugeynaya waa nin dhano xayawaan jabadiisa ku sitaa oo masas jabada ku sito noqotay ha cabdixakiinow dadku way isku dayayaan inay markasta ay xayawaanka noocaasa ay tahriibiyaan laakiin wadamo badan oo caalamka ku yaala gaar ahaana wadamada yurub iyo wadamada reer galbeedka maraykanka oo kale waa dembi weyn ninkaana waxa lagu soo ogay dembi noqonaya in aanu dan ka gelin badbaadada xayawaanka in xayawaan aan la ogolayn uu dalka soo gelinayay xayawaanadu iminkastaynu ka warqabno marka qaaradaha iyo dalalka loo kala dhoofiyo dhibaatooyin badan ayay dadku kala kulmaan waana dee arrin ka mamnuuca maraykanka iyo wadamo badan oo australiana ay ka mid tahay oo weliba australiana ay tahay meelaha ugu khatarsan marka saaxiibkeenaasi waa isku dayey inuu xayawaanka xamaaratada ah maraykan keeno laakiin xayawaankiina waa la badbaadiyey isagiina dee xabsiga ayuu iminka ku jira cabdixakiinow waa hagaaga dhegaystayaal wax badan ayaynu maqli jirnay milatari yidhaahda maska ma cuntaaye ninkaasi odaygaana warkiisu waxa uu noqday maska ma qaadataaye waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa waryahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayey bal markana aynu wada dhegaysanno codka fanaanka cumar dhuulle cali qadar dhacay caalaan maale qaladna waa la sixi jiray labadaysu qalantana qaar kalaa dilayo isu qoonsadaa jira calaf lagama quustee qaban qaabadaal waday qormadii aan teginay ayaan weli qorsheeya calaf lagama quustee qaban qaabadaal waday qormadii aan teginay ayaan weli qorsheeya wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku jabay wadnaha dhiiga qaadiyo qalbiga ku jabay qayrkeedu rooneye qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob-qodob u sheegaa qayrkeedu rooney qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob-qodob u sheegaa qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa yar socod kalaafyaha markad luga qaadiyo qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa yar socod kalaafyaha markad luga qaadiyo waxyahaaga waxyahaaga kala qoran waxyahaaga waxyahaaga kala qoran dhexda qalanja moodiyo qortiyo cabadhyaha dhexda qalanja moodiyo qortiyo cabadhyaha sunnayaasha qalin kale timaha dhabarka qariyo
heestaasi u qaadaya allah u naxariistee fanaankii cumar dhulana aynu intaasi kaga nimaadno islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawiiska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga oo caawa aynagula caweyn doonto fanaanada xamdi axmed xamdi bilan iyadoo ay dhegaystayaal aynu kusoo qaadan doono qaybtii koowaad ee waraysi ee barnaamijka caweyska washington siisay bal haddaba dhegaystayaal marka hore aan barnaamijka kusoo dhaweeyo xamdi bilan waan ku dhowahay walaalkay waa mahadsan tahay adiga iyo v o a dhammaantiin waad isalaamayaa iyo inta dhegaysanaysa barnaamijka caweyska waa hagaag xamdi intaynaan heesahaaga iyo weliba sugaantaada kala duwan u gelin haddaan marka hore ku bilowno soomaalidu si weyn ayay dhaqan ahaan ay haweenka weyneeyaan ama u tixgeliyaan gaar ahaan dumarka oo kale marka laamaanaya qaarkood baa magacyo badan loo bixiyaa tusaal ahaan waxay gaadhsiin jireenba afar magac oo qalantooy bay gaadhsiin jireen oo dee gabadha inay ilaa halkaaba gaadhsiiyaan adiga haddaan magaca ku horeyno xamdi iyo bilan baa wada socda bilan manaanisba mise waa magacaaga labaad labadaba mise waa lagugu yeedhaa aniga horta bilan fanko iigu baxay xamdi axmed cali aniga atriskeygu dhamaystiran saas waaye xamdi biseyna reerahayga igu wici jireen laakiin bilan marka qofna maog tahay de marka fanka lasoo galo dad badana naaneys ugu baxdaa marka aniga hadda bilan waxaa ii bixiyey allah u naxariiste ukar darwiish inaan ubaan in wuxuu la dhashay daad xanfar inti taqaanaa taqaano marka aniga bilan markaasaa la ii bixiyo dee abwaankas ila jeclaada marka muddooyinka dambe waxaynu aragnaa in inta badan qofka ama ruwaayad ama fanaaniinta badankooda ama ruwaayad uu ka qayb galay ama heestii ugu horreysay uu qaaday inuu qofka halkaasi uu ka soo raaco magacu marka adi masuugaanta iyo heesad qaadaybu kaa soo raacay mise maxaan ku idhahda waa magac caadiyo si caadiya kugu baxay bilan aniga si caadiya abwaankaasaa ila jeclaada oo iigu bixiyey waa hagaag waxba hees iyo waxaas lama iigu bixin laakiin wuu ila jeclaaday inuu bilan ii bixiyo marka xamdo bilan sidaas iskugu kay daray heesaha haddaynu hore u galno su-aalo dooro ku saabsan dhinaca heesahaaga iyo weliba aan ku weydiin doonaa laakiinse marka hore haddaan adiga kuu dhiibo kolley heesahaagu ma kala dhacaan heesta furitaanka barnaamijka haddaad inoo soo qabato tee baynu ku furnaa heesta furitaanka barnaamijka heesta naxariis oo hadda dadku badanaana u yaqaanaan oo waxay u yaqaanaan dhaktar haddaad dawarka beeshaan daktarkaaga noqon lahaa kasanoo soqon lahaa
inkastoo ka dhiidhiyo dhibtaa aana kula qabin sanadhawacaagaan sanadhawacaagaan nicmadiisa u noolahay inkastoo kadhiid iyo dhibta aana kula qabin isana dhaawacaagaan isana dhaawacaagaan nicmadiisa u noolahay dhagaal qaba waayo gaalkacayl ma dhowrtee cid kastoo iigu dhirbaan daradaw dhafa daradaw dhafa dhagaal qaba waayo gaalkacayl ma dhowrtee cid kastoo iigu dhirbaan daradaw dhafa dogtuwadhaqaaja noolaha dhaweeye haddaad dhabaar ka beeshaan dhakhtarkaaga noqola dhakhtarkaaga noqola dogtuwadhaqaaja noolaha dhaweeye haddaad dhabaar ka beeshaan dhakhtarkaaga noqola dhakhtarkaaga noqola naxariistu waa dhalad rabbi kugu dhacaasay qofka aad mar dhugataa qofka aad mar dhugataa soo nasiibkuuma dhaxo
waxaa ka muuqata tabantaabo ama taageero qofkan inuu qofka kale dhammaystirayo oo haddii qofkan waxaan u baahdo inaad tanu noqon karo erayadeeda yaa sameeyey se maxay ku saabsan tahay ma qiso toose ka timi mise waa hees caadiya la horiyey heeskaas eryadeeda waxaa sameeyey abwaan dhalinyaro ah oo abwaansida soomaali la dhaho waana hees qase ah oo asagoo qase ka sameeyey reer isqabaano dee soomaalida waa taqaanaa markii labada qofood nolol ka dhexayso haddana caqabad iska timaado ama maaragta qofkii lixiisa lixaad dee inuu dhammaystirimnaa waayaa laga yaabaayo wax ka wax ku qaldamaan ama dhib ku dhaco marka qofkaasoo kale waxaa laga yaabaa in la cadaadiyo qofka kaloo la nool eldho qofkan jiiska ee kasoo tagoo kale ama qofkan qof yooba helay marka qofkaas saas markii gabadhii lagu dhahay bacdayn gabadhii marka heeskaas aa loo sameeyey adaa maaragta daad dabarka beeshaan dhakhtarka macnaha hadda inuu jir kalow dhib kalaa haysto laakiin haddii oo dhabarka aad beeshood meel jiifata hataa macnaha lugta iyo wax saasoo wax ka gaareen marka waxay leedahay lugtu waa dhaqaajaha noolaha dhaweeye haddaad dhabarka beeshaan dhakhtarkaaga noqon lahaa macnaha waa niyad dhis weyo niyaddaa loo dhisayaa wuxuu leeyahay wax kale iska day haddaad halkaa gaadho qofka ku taageeraya ku garab joogaan haanaya haa aan ahay aad iyo aad waa hagaag xamdi haddaynu heestaa intaa kaga nimaadno heesahaaga mid kaleoo ka mid a haddaan soo qabto oo iyadana la yidhaahdo loof loof waxa weeyaan waa jacayl jacayl marka waa jacayl jacayl suran miya heestaa bal ka war iyada
heeskaas loof loofaa la dhahaa heeskaas eryada waxaa iskaleh abwaanadeyda oona salaamayo iyadana caraweelo eryada iskale laxankana ustaad xanfara iskale daawud xanfar heeskaas loof loof waa hees aniga lela jeclaaday laakiin wax qise iyo ku saabsan tahay hadda waxba kama sheegi kara laakiin hees aniga lela jeclaaday waaye sidaasaana u qaaday eryadeeda waxaa ka mid a xamdi heestaasi haddii mawla ii dhiibo midigtaada midigtaada ha macnaha waa haa macnaha dumar waad ka soo maarmi miirana ah miirana ma doonaysid marka waxa weeye waa dhammaystiran si kale kuma garatide waa haddaan ku helo haddaan ku helona selna dee mid kale waa ka maarmaywa ya haye waxaa la yidhahdaa berigii hore ragga waxay ugu jecla dumarku waxay ugu jeclaayeen inuu yidhaahda ninku kulama guursan doono waxa weeyaan in lagu inay gabadh gabadho inay ka maqasho hadda hadda ninkii isagana waxaa loo sheegaya haddaad jannadan soo gasho ama aad noloshan soo gasho miyarana u baahan baysid iska daa wax kale haa mhm
ku kala mid weeyaane ada mudane ii dooran oo madaxa ii saaran oo lagugu maamuusay raggu kala mid weeyaane ada mudane ii dooran oo madaxa ii saaran oo lagugu maamuusay mirkayo qoloobtayda adamanka siraacaye muxubiyo adan heede edheedheheede ugu habay macaan loofa roofroof mirkayo qoloobtayda adamanka siraacaye muxubiyo adan heede edheedheheede ugu habay macaan loofa roofroof kuma magaye kowdhan barwaan ku ahaan fiican kuma magaye kowdhan barwaan ku ahaan fiican ismacnayta maqan oo anigu maqan maqan maqaano markii aadi doonayso oo aadi doonayso adeer aadi doonayso waan ku muraad fulinayaa waan ku muraad fulinayaa waa sax sax sax waa dhab dhab dhab
dhegaystayaal qaybo kaleoo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
eegaarka noloshada midifaanka dhigihuno marti sorka waa xeere si uun baanu maaraydi eegaarka noloshada midifaanka dhigihuno marti sorka waa xeere si uun baanu maarayni haddii mawla ii dhiibo midigtaadu waa guule dumar waadka soo maarmi marmi marmi marmi miyarana ma doonaysi wawe haddii mawla ii dhiibo midigtaadu waa guule dumar waadka soo maarmi marmi marmi marmi miyarana ma doonaysi wewe kuma magaye kowdhan intaasaan ku dhaafno caweyska washington waxaana la socodsiinaya cabdixakiin sharwac markana wararkii cayaaraha haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska kooxda liverpool ee kubadda cagta ayaa guul caaqiba leh ka gaartay kulankeedii toddobaadkan ee horyaalka premier leaga ay kaga hortagtay kooxda braton oo garoonkooda ay gumartiyeen liverpool oo ah kooxda kaalinta labaad ku jirta ee horyaalka premier leaga ayaana masaafadii dhibcaha ee laga sarreeyey soo yaraysay iyagoo saddex dhibcood usoo jirsaday kooxda horyaalka hogaaminaysa ee manchester city taasoo maalinta berita ah la ciyaari doonta kooxda kale ee crystal palace haddii kooxda liverpool ay markaas anaraad haddii kooxda manchester city aysan kulankaas badinina kooxda liverpool ayaa isku diyaarin doonta in ay ka hortagto kooxda manchester city bisha dambe kulanka loo yaqaano go-aaminta horyaalka kulamada kale ee la ciyaaray ee horyaalka premier leaga waxaa ka mid ah kan hadda socda ee u dhexeeya kooxaha branford iyo banley labiyo eber ayuu kulankan marayaa kooxda banley mid ka mid a ciyaartooydeyda ayaa calaamada casaanka ah qaatay goordhow waxaa soo geli doonta ciyaarta ugu adag toddobaadka taasoo u dhexeysa kooxaha manchester united iyo tottenham kooxda manchester united ayaa waxa ay dooneysaa inay kasoo kabsadaan guuldaradii toddobaadkii hore ay kala kulmeen kooxda manchester city ee ay isku magaalada yihiin united ayuu maalmahan xaalka ku xun yahay waxaana kulankii u dambeeyey looga adkaaday ilaa iyo afar gool kooxda chelsea oo iyadana muddooyinkan ganaax uu soo wajahay maalqabeenkeeda roman abramovich ee saaxiibka dhowla ah valadimir putin waxa ay berito la ciyaari doonaan kooxda newcastle united chelsea ayaana wajahaysa mid ka mida waayihii ugu adkaa ee soo wajaha maadaama ganaax lagu soo rogay dhinaca horyaalka siracaga dalka talyaanigana hal kulan ayaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyey kaasoo u dhexeeyey kooxaha specia iyo calyary labiyo eber specia ayaa ku badisay sidoo kale waxaa la ciyaaray salatana iyo sisolo labiyo laba ayay ku dhammaatay goordhow waxaa la filayaa inay soo gasho kulan u dhexeeya kooxaha yuventus iyo samdoria horyaalka la liiga ee dalka sbeina maanta waxaa la ciyaaray hal kulan oo u dhexeeya kooxaha atletica club iyo levante sidoo kalena waxaa la ciyaari doonaa kulan ayaa hadda socda kaasoo u dhexeeya kooxaha granada iyo elcha waxaa goordhow soo geli doonta villa real iyo saltavigo wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa markana kaalmihii suugaanta aan soo qabto codkii khadra daahir iyo heestii laamalowsha codkaasi baxsan ee khadradda hircige ayaa u dambeeyey idaacaddeenii habeennimo ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo